asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu waxaana wanaagsan saaxiibadana dhegeysanaya halkani waradio cadaado waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii falaqeynta wararka radio cadaado oo maalin walba aad ka dhagaysataan radio cadaado marka laga reebo maalnimada jimcada warka wanaagsan ayaana habad idinka leenahay meel walba waa joogta aan si kastoona maqlaysaan barnaamijka falaqeynta wararka radio cadaado maanta qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah dhegeystayaal madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis maxamed xasan lafta gareen oo guddi u saaray arrimaha ka taagan degmada walaweyn ee gobolka shabeellaha hoose oo dhowaan ka dhacay halkaasi dagaalbeeleed haddaba guddigaasi maxay qaban doonaan barnaamijka ayaa idinkugu soo gudbi doonaa sidoo kale waxaad maqli doontaan in barnaamijka intuu hawada ku jiro ra-iisul wasaarihii hore ee dalka liibiya oo u geeriyooday caabuqa halista ee koronafirus barnaamijka ayaa idinkuga haynaa sidoo kale qodobada aad ku maqli doontaan barnaamijka annagana idinku hayno dhegaystayaal waxaa ka mid ah wasiirka dhallinyaradii ciyaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya khadiijo maxamed diiriye oo shaacisay arrin uga baaqatay munaasabad qaba rabay cabsi laga qabo cudurka halista ee koronafirus haddaba maxay tahay arrintaasi barnaamijka ayaa idinkugu soo gudbi doonaa sidoo kale barnaamijka intuu hawada ku jiro dhegaystayaal waxaa dhigihiina ku soo dhici doonaa faahfaahino dheerada oo ka soo baxaya dagaalbeeleed maanta ka qarxay degmada diinsoor ee gobolka ba'ay khasaaraha ka dhashay dagaalkaasi intuu la eg yahay barnaamijka ayaa idinkugu soo gudbi doonaa qodobadaas ibixu nagu soo kornay intaan barnaamij ku jirno ayaa idiin soo gudbi doonaa waxaa ka maqneen xubintii aad ku xiisaha badneed ee kalamaan qeybaha ugu dambeeya barnaamijkana waxaana dhegihiina ku soo dhici doonaa heestaani
jacayl baatilkee ka weyn anigu uma tagay ku talagal talagal hoy ku talagal inaad imaad taleefon waxiima tareen jacayl baatilkee ka weyn anigu uma tagay ku talagal ku talagal hoy ku talagal inaad
gabagabada barnaamijka ayaad maqli doontaan dhegaystayaal barnaamijka maanta waxaa idiin soo saaray halkan idinkaga tabinay anigoo ah miya ashraaf karaama waana farsamadii haashim cumar xasan gorow diyaar garoowa barnaamijkaas oo intaasi ka faahfaahsana barq wanaagsan ayaana habad idinka leenahay saaxiibayaal barnaamijka falaqeynta wararka radio cadaado ayaan gudagalaynaa haddaan ku bilowno dhankaasio magaalada caasimadda ee muqdisho maanta oo kale sanad walba waxaa magaalada muqdisho ee caasimadda dalka soomaaliya lagu qaban jiray munaasabadda maalinta ciyaartooyda dunida iyo nabadda adduunka iyo maalinta ciyaartooyda soomaaliyeed loona dabaaldegi jiray orodka gaaban ee muqdisho mini hase yeeshee sanadkani uu baaqday wasiirka dhallinyarada ee ciyaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya khadiijo maxamed diiriye ayaa sheegtay in munaasabadihii maanta oo kale qorsheynayaan oo ay baaqdeen cabsi laga qabo cudurka halista ay koronafirus waxaana ay sheegteen in ciyaaraha soomaaliya ay gaareen horumar baraadan islamarkaana xili habeen ah soddon sano kadib lagu ciyaaro garoomada kubadda cagta ee banaadir iyo guulo ay sheegteen ciyaartooyda soomaaliyeed ciyaartooyda soomaaliyeed meel kasta ay joogaan ayay ugu hambaliyeysay munaasabadda maalinta ciyaaraha dunida iyo nabadda adduunka iyo maalinta ciyaartooyda soomaaliyeed wasiir wasiir wasiirka oo arrintaasi ka hadlayna waxay tidhi
labada munaasabadood ay kulmiso lixda abril waa maalin caalami ah oo ah maalinta isboortiga iyo nabadda adduunka waa maalin qarameed oo ah maalinta ciyaartooyga soomaaliyeed saddexda sano xukuumaddan jirto waxaan qabannay fantiyaal layskugu imaanayay annagoo raacayna madaxda qaranka ugu horreeya madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaare xasan cali qoyre oo aan horey u hakinay annaga ka wasaarad ahaan olombikada iyo xiriirada tartamadii socday guda iyo debad sidaasi lamida waxaa baaqanaya oo aan jirin muqdisho mini maritoonkii aan ku xusi jirnay lixda abril marka waxaan rabaa waxaan dhex taagannahay garoonka ciyaaraha muqdisho oo sida aad u jeeddaan jooga gebagabadii dhammaadka waxaa la samaynayaa in lagu shubo dhuxushii kadibna shanladii marka ilaahay kulankeenna kulan khayr ha ka dhigo ilaahay ummadda soomaaliyeed guud ahaan meel kastoo ay dunida kaga nooshahay ilaahay cudurkan caabuqa keenay fayruska ilaahay ha naga samato bixiyo ilaahay ha naga badbaadiyo ilaahay ha na hareer mariyo annagii inta islaan ah
taasi waxay ahayd wasiirka dhalinyarada ciyaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya oo ka hadlayay sababa u baaqday munaasabad la filayay inay maanta ka qabsoonto magaalada caasimada ee muqdisho sababo la xiriira cudurka halista ee coronafirus wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha ayaa horey waxay u jeejisay ciyaaraha ka socday guud ahaan dalka soomaaliya sababo la xiriira cudurka halista ah ee covid sagaal iyo toban ayada oo la fasaxay ajaanibta u ciyaaraysay kooxaha heerka koowaad ee dalka barnaamijka falaqeynta wararka rediyo cadado ayaa qeybihii ugu horreeyay ku guda jirna rediyo cadado ayuu si toos ahna idinkaga imaanayaa saaxiibayaal wanaagsan ayaana habad idinka leenahay saaxiibayaal barnaamijka falaqeynta wararka rediyo cadado ayaad la socotaan markaana waxaan aadaynaa dhankaasi oo gobolka bacay maalmihii lasoo dhaafay waxaa wafdi ka socda maamulka koonfur galbeed soomaaliya oo isugu jira xildhibaano iyo wasiiro waxay ku sugnaayeen degmada diisoor ee gobolka bacay halkaasi oo ka dhacay dagaal beeleed waxaana ay ku guulaysteen inay kala qaadaan ciidamadii dagaalamay dagaalka uu geystay khasaare dhimashii ee dhaawac ayaa waxa uu dhexmaray ciidamo ka wada tirsan kuwa maamulka koonfur galbeed soomaaliya hase yeeshee ay u abaabulan yihiin qaabbeeleed kuwaasoo oo iska dilay dad aad iyo aad u fara badan taliyaha ciidamada daraawiishta koonfur galbeed soomaaliya ayaa wacad ku maray inay gacanta ku soo dhigi doonaan ciidamadii dhibaatada geystay waxaana uu tacsi u diray dadkii ku dhintay dagaaladii halkaasi ka qarxay
diirnay dhibaato oo ku dhiiday degmada diinsoor oo hayti dhibaato iidan xanuun badan walilana inta ka dhamata ilahi ngnaareesa inta ka dhaawad ngna alla caafiyo wali shalay markiuna koyni wali nin qabsoomay inuuna suubina dadkii kuma tahay walibu ah salalkaas galanku jeysidayen inuuna dad kumadaa hirni oo ilaahi raabta dad kumadaa hirni may kale suubinay ini una ciidamadii meelooyinkii shaldeganaayen una ku rorna oo dejiina harumooyinkii owalbiyoo deganaadi jareen una dejiino kanagna oo hooligeeka waliba waa diinsoo dadka is haysadii magaaladii impurnayna intaha balaa kook dhasay dadkii guraay oo anjarna wali in sheegana umato waxaan u tacsiyeynayaa walaalaha ku dhintay dunyada diisoon oo ka kala dhimatay labada meelood waxaan leeyahay intay dhimatay allah u naxariiso waxaan kale u dirayaa intii oo dhaawac gaaray waxaan leeyahay ilaahay adiga caafiyo waxaan kale u sheegaynaa degmada diisoor waxaan ugu baaqaynaa in nabadda lagala shaqeeyo maamulka degmada iyo dadka amniga haysto in nabadda laga wada shaqeeyo cid kasta oo waxaan idinka baaqayaa reer diisoor aad tihiin in nabadgelyada lagu shaqeeyo nabadgelyada waa meel wax fiican waaye waxaan idinkan idin sheegayaa in la qaban doono dadkii falkan geystay oo laga soo qaban doono gacan bir ah oo hortiina laga keeni doono cadaalad hortiina la istaajin doona waxaan idinku codsanayaa shacabka reer diinsoon in nin kasta oo dukaankiisa oo furto oo shaqaysto ciddii kasta nin kastaba shaqada meeshii ka lahaa gaaro waxaan kale idin baaq idinka dirayaa in magaalada nabadgelyo lagula shaqaysto
barnaamijka falaqeynta wararka rediyo cadaado ayaa qaybihii dhexe ku guda jirnaa dhegeystayaal rediyo cadaado ayuu si toos ahna idinkaga imaanaya barnaamijka falaqeynta wararka rediyo cadaado ayaa qaybihii dhexe ku guda jirnaa dhegeystayaal intaan ka bixin wararka maamulka koonfur galbeed soomaaliya madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya cabdixasiis maxamed xasan lafta gareen ayaa guddi u saaray arrimaha ka taagan degmada walaweyn ee gobolka shabeellaha hoose madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen ayaa u tacsiyeedeeyey dadkii ku dhintay dagaal beeleedkii ka dhacay degmada walaweyn isagoo si caro leh uga hadlay dagaalkaasi innaa lilaah wa innaa ilaahi raajicuun waxaa aad u cambaaraynayaa ficladii aadka xumaa ee ka dhacay walaweyn waana ficlo islaamnimada iyo soomaalida ka foga alla uusan raali ka ahayn ayuu yidhi madaxweyne lafta gareen sidoo kale madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya waxa uu sheegay inay sharciga horkeeni doonaan dadkii ka dambeeyey ficladii foosh xumaa ee ka dhacay degmada walaweyn ugu dambeyn madaxweynaha dowlad goboleedka soomaaliyeed ee koonfur galbeed soomaaliya waxa uu sheegay in guddi u magacaabi doonaan kuwaasi oo kala dhexgala maleeshiyo beeleedka ku dagaalamaya degmada walaweyn ee gobolka shabeellaha hoose barnaamijka falaqeynta wararka rediyo cadaado ayaan ku guda jirnaa dhegeystayaal rediyo cadaado ayuu si toosaana idinkaga imaanaya qabii ugu dambeeyey barnaamijka ayaa isla soo gaarnay dhegeystayaal ugu dambeyna ra-iisul wasaarihii hore ee dalka libiya maxamuud jibriil ayaa u geeriyooday cudurka halista coronavirus oo beryahani la irdirnaa geerida marxuumka waxaa qiijiyey xisbiga siyaasadeed uu marxuumka kasoo ka tirsanaa master jibriil oo da-diisa ahayd toddobaatan lixdan iyo toddoba jir ayuu waxaa cudurkani uu ugu soo dhacay dalka masar bishii maaj wuxuuna xilka soo hayay xilligii uu golaha kumeel gaarka uu talada hayey xili dalkaasi markaasi laga tuuray madaxweynihii hore ee dalkaasi libiya mucamar al khadaafi barnaamijka falaqeynta wararka reediyo cadaado ayaan ku guda jirnaa dhegeystayaal markaan waxaa isla soo gaarnay xilligaa dhegeysta jirteen xubintii aad ku xiisaha badneed ee kalamaan ay idinkala dhex baxo idinka iyo saaxiibada kalamaan
oday duqoobay baan ahay waagii dillaacana da'yartiiyo carruurtii waxbay daawanaysaa dulmi bay arkaysaa dar allee sidee baan dawladnimo u baraya hooya daacad oo kuu diirnada dadka laga xushaa yaari yuali oo heesaw war waxaa la yidhi awrka dambe awrka hore saanqaadkiisuu leeyahay markaa odayaashu wixii ka qaldamay iyagu haysa saxeen markaasay dhallinyarada saxi karayaan war mayli eray lug damba hoob lug hore dhaafta magaaja jabowa la ere kuriitaha taha been hoob odayaalkii kudood dheegi waayaan jabowa meelan yaala warnimayo waxaa la yidhi isku duubni shacab iyo ummad kala dambaysiya qarannimo wax dumiyaba in dulmigu ka kow yahay ruuxii dafirayow diintay ku taallaa waana shay daliil gala dunidaynu joognana in qof nool la dili karo waxa keenay damicii qaabiil dardarayo hootada u daaboo walaalkii ku soo diray maantaana dabadeed dhiig layska daadshiya xaqdarraynta geerida asagaa dalool ku leh loogana daysanaya dalkeennana kacaankii hortii madax la doortoo sharci iyo dastuurliyo cidna dawlad kuma ridin xil awood kudoonkiiyo damdamtiiyo iswaalkiiyo caadada duqowdoo sii darartay maantana asagaa dugsi u furay loogana daysanaya war mayleeray hadle magaarka diidaasa meeli duduleela ku ursadaasa leeri lankun antigu'e usa jiro dhanba qarandumis ahaada jiri wareeraa war ma haysaane arrintii galmudug waa hagaagtay baa la yidhi madaxweyne xaafna dhuusa mareebbu ku wajahan yahaa la yidhi odaga odayaashu meesha uga orday markay ka ordeenna wax walba waa oggolaadaa la yidhi garbay noqotay
inaan daba gurguurte ow yidhi war doctor shaakir madaxweynimada uu sheegtay uu la orday xaguu la aade warnimiyow maysiin warsaday mudan ra'iisul wasaare sheekh shaakirkii erijari
kuwaannu inay wax soo wadin markaan garan waynay shacabkanagana aan u turnay anigiiba madaxweynimo iska dhigay inta kadambooy hilmaamay war madaxweyninimada shaakir bugay ahayde midda xaaf sharciyay ahayd aryaada xaaf horoo wuxuu u yidhi anigu galmudug caanaheeraan wax ka rabaahe carunkeera ma rabo waana nin odaya minow ka soo laabta diidmadina waa toosan yahay warnimiyow may kala siin warsaday reer galmudug halligeel oo khayraha siiyaan inta kadamboyti war hashaas amaa baarlamaanka loo qalay aryaada baarlamaanka hashaad sheegaysiin ka hor idaal loo qalay degmooyinkaoo dhanaana loo kala qayqaybiye war afayeenka galmudug taardhuleed wuxuu yidhi war ilaha aad sheegaysa miyaa loo kala qaadqaatay war afayeenka galmudug taardhuleed wuxuu yidhi madaxweyne xaaf waa soo socdaa waana sugaynaa waa u diyaargarowna waa soo dhowaynaynaa warnimiya war mahaytana goboladii dalka oo dhan dagaal oo faran laisku gubidiya ka dareer oo dagaal qabiileed eh marka may erafaday adduunyada samir aakir jee hadhowaad yaa ka aleelankii sagiir goori sa'iiri sadlanku weelo doona saas ogaada araana dadkaa waa waashteen sakiiraa la dilaa la leeyahay say wax u jiraan aryaadhaha waxbaha ku wareerina hadda ka hor nin salsalay wuxuu yidhi safar alla ninkii siraya nin sakiira gowraca sidii ay lahaayeen waxbaa lala sugaayaa warnimayow qarnigii labaatanaad soomaalidu iyada balaayo u yeedhatay iyadoo barwaaqa lagu jiro adiga ma joogtay war maya warkeeda ay soo gaadhay inaan dhegaysaniyo hadraawiyo maanse tirinayay wuxuu yidhi beley doorkan maanta aadaan daacad kuu ahay abwaanno badanoo noocaas oo kalina way jireen balaayadii waddanka way timi buul walba way gashay masaajidkiibay gashay qarax waxbay keentay dan walba waa inoo dhacqaad bahashan inaynu ka ducaysanaa loo baahan yahay waan ka ducaynayaa maanta aamiin dhah wuxuu idhi baaybe balaayoy haddii bari laguu yeedhay oo uu baaqa kuu diray raggii adiga kuu baahday badow bay ahaayeen kuwii buunka kuu tumay barayaraha roobkoo curtoo bari samaad joogno oo maalka baadiyaha dhalay weelka laga buuxsho oo lagu bariisanayo nabad beeshu wada taallo diin lagu barbaarsho ardadu barata aayaadka bandarka iyo suuqyada iyadoo beec la gadanayo amaan dowladnimo buuxdo oo madax bannaan hayno buntukhiyo markaad boobihiiyo baas isugu dhiibtay beelbeella loo kala baxay reer isugu baantay oo la isku baalbaalay oy qaraxday baaruud naf baxdiyo wixii beled burburay biniya daaraaba barkhadda iyo xoolaha wixii bixise loo keenay waxay taladu biiqbiiqday oo laisla bogan waayey imisaa badheer loo diloo baadil lagu toogto imisaa lixaad beelay oo bira ku boodaya imisaa intay barakaceen bacad u soo saarta imisaa bartii laga dhaco gacan bannaan maanta bay hoofka gaajada intee dunida baahaysta imisaa barbaar wiil ahaa bad isku biimeeyey imisaa bilcaan dhowrsanayd biisayoo baydhay alla ilaahe ba'aagiye la arag balanbalkaagiiye dadku inuu badbaadaan rabaa baaqigii haraye burhaantii qur-aankiiyo bakhriye bariya yaasiinka bisinkaannu kaa magan galniye boqorkii weynaaye naga guurbalaayoy annaga khayrka yaa badane aryaa gaboos nooma ducayna waa nugu digatee allaha nugu kaashartiro aroo kan daco ka badanaya booyad maa ku wadayne abdulow naga guurbalaayoy annaga khayrkeennaa badan bisinkii bilaahi arraxmaan aan kaa magangalnay waaray hanasado aan hayna leyow hortamadayow taasu waa duco aamiinkowdhe waxuusa ka hor sheegayoo dhana waxay ahaayeen wixii aanusu soo samaynayoo dhan uusan hal ka reebin run sheegna waa ceeb sheeg aryaa warnimayaw xaajada karoona waa soo kululaatay wadammadii keliyu talisyadu ka jireenna fursadu u noqday karoone ay dadka ku qaarijiyaan oo iyaga iyo karoomuhu markaa maxay dadka isku dhaamaan war karoona waaba laga kacaa ama keligitaliyaa laga kaca war keligitali usna dhimashi ku adag ilaahow yaa qora isfiican kuwaan ogahay karoonuhu ugu gambadee war warkaan naga dhex gelinine madaxweynaha filibiin qofkii guriga ka soo baxa hala toogto uu yidhi kii ugu horreeyey ka soo baxana maanta madaxa la jebiyey oo hadda guryaha filibiin oo dhan maliif baa saaran aryaadhaha madaxweyne filibiinka la sheegaayo ewalow raba inuu dadka laayee waxaan anigu dhihi lahay ow isugu tukub tirarbo kasu tusaaleheedaha isugu tukub tirarbo kasu tusaaleheed aha maaho abdulow aamiin allah ko akbar jinaw aroo madeeyo adigu waa falan tahee koonfur galbeed looma dacoynin warwar ma haysaane guddoomiyihii gobolka hiiraan cali caraale weli waa diidan yahay inuu xilka wareejiyo markuu isagu la wareegaayane dabaged inta diiday ayaa dad ku dhintay marka anigu waxaan la yaabay guddoomiyihii gobolka hiiraan loo magacaabo xilka markii laga qaado muxuu iskugu dhejiyaa warnimiyo anina maydba su'aalo ee kamaadi ay makadegaawa dheega jiri xilkun beledwiin oo madilin magacaabow lanka jeeliye madili kadegawnu lagareradaas may hayti war miyaan hore loo odhan dhadhan shaawaalan dhargaana ka daran aryaadhaha anigu waxaan la yaabanahay gobolka hiiraan cali caraale yuusuf dabageed cali jayte cabdifitaax xasan afrax cid aan ahayn ma loo waayey maxaa loogu celceliyaa iyaga mase waxaa maha ka jirta arbeledow ma la maqlaydiin faajaan la haydee lacag la siiyaha warwar ma haysaane warkii hore war soo dhaaf haye ma doorashada wakhtigeeda lagu dhawaaqay war beelihis dhammaayana dhahdiyo nabadlishal dhikay ma nabadii noolaa xisbigii weynaa ku dhawaaqday war ma diyaaradii baadiyo u socdaa la fasaxay araada doorkii nabadoo maalayn ugaaraan daante war waa buubteena dhegaystanaymayo safiirka maraykanka soomaaliya u jooga donald yamamoto war weynaa ka soo baxay war haddii beeli lihaadaani soomaali may baanka baaqane abu mansuur hurinimadiis haysi oo eray warma doorashada wakhtigeeda ha lagu qabtuu yidhi war dawladda miyuu musuq maasuq ku eedeey war deeqihii soomaaliya aan sii jirnay joojina miyuu yidhi asbax war hana waalinine warka naga sugta donald yamamoto wuxuu yidhi haaruun macruuf waa weriye xushmad leh oo u shaqeeya v o eda kana mid ah weriyaasha ugu saamaynta badan soomaaliya wuxuu kaloo intaa raaciyey nabad sugudduna waxay weerar cad ku qaaday madax bannaanida warbaahinta oo aas dimuqraadiyadda iyo dowladnimada warnimiya mayka aaley yamyamoota madi wariyaalkii boorjo balday wariyaha haq dhoorka nagow nagdena ngaraawi warwarka nabad sugidda ka soo baxay wuxuu la mid ahaa ha arkin ha maqlin hana sheegin sheegin oo mana dul qaadan karo war anugu waxaan xala ku riyooday barnaamijka haaruun macruuf oo galka baarista oo sir aad u xasaasiya lagu soo bandhigay wiiggan gudihiisa war may baa dheegi jiray baadida nin baa kula daydayi daalna kaa badane oo aan doonaynin inaad heshid daa'in abadkaaye dad badanaa reed may baa eri jiraana waannu ku raad joognaa waannu soo qabanaynaa haani iyo hayanka kaalayno dembigiiyo naftii waa ka edaadu doona madeeyo waa wareersan tahay doolar yamyamuuto ma sheegin haane haaruun macruuf waa laga gardarayahou yidhi war wiilkii fogaanaegaa wuxuu yidhi aryadhaha fogaan eeg waaga ma noolaay haaruun macnaha loo handaday haatan lala yaab warwar ma haysaane suldaanka guud ee salaadiinta somalilan suldaan maxamed cabdiqaadir wuxuu yidhi waxaannu nahay kuwii ingiriiska heshiiska saanta kaga qortay badda masiirka ummaddana talaannu ku leennahay wadahadallada somalilan iyo soomaaliya salaadiinta waa in laga qaybgeliyaa midnimada ummadda soomaaliyeedna waa lagama maarmaan ummad yahay midnimo midnimo mayalka u adkeey aan maqli jira kama maarantiida midnimo uumad yahay midnimo ya dheegi jiraaniina war maanta waxaa fiicnayd in musahandaraab agtiisa aad joogtaan war suldaankii hadda amuu liintii qawdhan sheegi jira abi war hal suldaan kaliya maahayna salaadiin badan baa hadashay war wasiir ku-xigeenkii hore ee arrimaha dibadda somalilan wuxuu yidhi dadka yaambeen loo sheegan inaan ictiraaf raadinaa weynay warniyo somalilan ku afgaran maysee ka baxa faaraheeda adigaba heer koonfur ku afgaramaanya afaarahaanya ka bax warwar mahaysina gudoomiyaha gobolka banaadir cumar finish wuxuu dhagax dhigay ex baarlamaan wuxuuna yidhi sidii hore oo u dhisnaa jira ayaa lagu soo celinayaa warana may badiyaabanaa dawladun jidkii afgooyaha maran dhehe ay dhisu waytay menadhadatiyona shiidan inka aruuriyaasa aryadhaha aniguna waxaan la yaabanahay si dadki la mari lahayoo dhagxallaysaga soo naqnaqaayo war ex baarlamaanaan la dhisayaa aan ku dhahnay war meeshii la dhisi karaa la dhisayaae dhismaha taageera horta ekis baarlamaan haddii la yidhi sidii horaa loo dhisayaa dadkii horeo ku shiri jirana waa in la keenaa war haddii la dhiso maxkamaddii badbaadada miyuu noqonaya mise baarlamaankii hore war golaha shacabku waa tii la yidhi turkiga dhisaaye ma ka noqdeen inabayo aqalkaa in la dhisaa annagu ma jecelin sababtoo ah waa kiina lagu khiyaameeyey warwar mahaysiina wasaaraddii caafimaadka oo waayahan koronaha raadinaysay korona musuq maasuqaa laga helaa la yidhi qaar badanna waa xihan yihiinaa la yidhi qaar kalena waa lagu daba jiraahaa la yidhi horta kaalay dawladdaanu dadkay musuq maasuqa u xirtaa agaasimo ma dhaafaan miya waryaa wasiiradu waa loo soo socdaa inaga joog war qof weyn laguma degdega waryaada yaa miskiina miska la fuulale miyaad ka wadaa war kuwa waaweyn yaa la xisaabtamaya war maxmedeeyo wuxuu yidhi cid kastoo wanaagga fasha waa la abaalmaryaa waatan la yidhaahe yaa kalamaan abaalmariya marka aniga waan ka shakiye ma kalamaanuu hees u soo wadaa war abaalmarin kalamaan sugi maysaa nabadgelyo ma helaysaa war ilaahow bakshiish kama rabee haygu gelin baadiyo uu yidhi war maxamedeeye waa dadaalay laakiin laga yeeli maayo ara maxamedeeya naar waa inaas joogaye karaan fees ma ka nabadgeli waryaada anugu waxaan ku talinayaa soomaalidu dowladnimada inay la heshiiso oo barato aryaada qaylo lama rabee maha nugu kala wada faa'iida ma lihidiinoo anaydan aqaanin
war udurka jira iyo aafida lahna oo koriyo oo laada qabiil ani waxaan idinkugula talinaha maalin walba balaayda naga dhaafa horta warkaad warrantiin dagaal xaad ugu dhammaysiin war yaa ilaahay nooma keena karoona faraha iska dhaqa waryaada kala fogaada kala fogaada allah idin korshe karoonaha ka ducaysta
aad bay u mahadsanyihiin saaxiibadan saaxiibada kalmaan guud ahaan dhegeystayaal waxaa jeclaa inaa intaas kusoo amiro barnaamijkii falaqaynta wararka reediyo cadaado oo maanta idiin soo saaray halkan idinka teminaya miya ashraaf karaama waxaana farsamada uga mahad celinayaa hashim cumar xasan barnaamijkani mid kaleo ka qurux badan intaa ku kulmi doono waxaa idinkaga tegaynaa ismaqal dambe xiise leh nabadino
kutabe qalbiga tagay tagay hurda waan ka tagay talamayo hadiya jeer jacayl baa igu tarmo kutabe qalbiga tagay tagay hurda waan ka tagay talamayo hadiya jeer jacayl baa igu tarmo tusaalo inaan noqdo tilmaan dadku iga dhigtaa tallaabaanu soo jiraa taariikh dheerna waan ku sugay tusaalo inaan noqdo tilmaan dadku iga dhigtaa tallaabaanu soo jiraa taariikh dheer dheerna waan ku sugay jacayl baa tankeelka weyn anigu uma taagay ku talagal talagal hoy ku talagal inaad timaad taleefon waxay ma tareen Take away